wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa haweenka degmada mahaday u qabatay tababaro ku saabsan ololaha ka mid noqoshada xubnaha golaha deegaanka ee degmadaasi gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada mahaday marwa maariya oo ka hadashay furitaanka tababarka ayaa sheegtay in haweenka ku nool degmada mahaday ay u diyaarsan yihiin ka qaybgalka golaha deegaanka ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose bacdasalaan waxaa noo muuqato farxad iyo qurux iyo hanaan dumar taas waxaa ka shaqeeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle xaali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaan leeyahay mahadha ka gaarto isagaa sameeyey barnaamijkan nabadgelyadan wanaagga meesha lagu fadhiyo waxaa asal u ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka mahadaay dib iyo horay uma dhicin haween degmada u dhashay ee quruxdan iyo wanaaggan meesha u fadhiyo horay looma arkin intaan iyo inka badanna waa idinka rajeynaya waxaa jiray barnaamij oo degmadu aad ay ugu xeel dheer tahay oo loogu talagalay in degmada lagu soo saaro waxaa jira golo deegaan xura u tihiin codkiina inaad dhiibatiin inaad xildhibaano noqotiin waan rajaynayaa dadkii degmada daadiihlaha ayaad tihiin waan idinku soo dhaweynaya taas wasaaradda waa
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee xukuumadda hirshabeelle nuura jaake oo daafure tababarka ayaa haweenka ka qayb galay tababarka ku dhiirigeliyey inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada mahaday mid noqoshada haweenka hanaanka dhismaha golaha deegaanka degmada mahaday qabashada kalfadhigan wacyigelinta haweenka wuxuu ku saabsan yahay sidii haweenka looga qaybgelin lahaa go-aan qaadashada siyaasadda heer deegaan gaar ahaan golaha deegaanka degmada mahaday oo maalmahan aan ku howlanayn howshiisa oo halkan uu ku daafuray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore tani waxay muhiim u tahay horumarinta bulshada waxaa loo baahan yahay in la abuuro fursado dheeraad ah oo haweenku ugu qayb qaadan karaan hanaanka maamulka iyo go-aan qaadashada degmada mahaday in la qabto kalfadhigan wacyigelinta ah ahmiyad ayuu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha number one faham marka koowaad waxa waaye fahamka xuquuqda iyo fursadaha haweenka kalfadhigan wacyigelinta wuxuu haweenka siinayaa ama barayaa xuquuqdooda siyaasadeed sida ay xaq ugu leeyihiin inay ka mid noqdaan golaha deegaanka inay codkooda dhiibtaan inay ka qayb qaataan go-aan qaadashada waxaa sidoo kale la xoojinayaa fahamka haweenka iyo xuquuqda dheeraadka ay u leeyihiin bulshada iyo deegaanka xeerarka dowladaha hoose iyo dastuurka dowladda hirshabeelle iyo dastuurka federaalka wuxuu dhigayaa boqolkiiba soddon woman kuwata wax la yidhahdo ama qoondada haweenka hadda markaan ergooyinka ay dooranayaan golaha deegaanka boqolkiiba soddon haween ayaa ka ah waxaan ka rabnaa oday kastoo dhaqameed ah laba gabdhood iyo saddex wiil inuu soo xulo